barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee v o eda laanteeda af soomaaliga waana qayb saddexaad oo ku saabsan xuska sanad guurada saddex iyo afartanaad ee guddoonkii qorista af soomaaliga maantada tanna ku beegan dhegaystayaal intaan kow iyo laba idhi anigu ma tirin waxaanse hubaa badiba hal abuuradii waayadaas ee bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen guddoonka qoristii af soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay rag iyo dumar qof hebel la yidhaahdaa dhacdo uu ka hari karay ma ahayn ruux waliba halkii kaga beegnayd ayuu ku toosay hal abuuradii xilliguna kumaba sii jirinoo waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaara isu saaray xilka meelmarinta guddoonkaas isaga ah maansayaanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaadayna waxaa la habnaxariistay ka mid ahaa gabyaagii weynaa cali cilmi afyare gabay dheer oo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho ayuu qorista afka kadib wuxuu soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen duul iyaga oo quusa mar qura lagu galladay takhtarro daboolkii mugdiga uga miciinay araggoodiina u soo celiyey da ay noqotaba ololihii farbarashada ee baryaha lagu howlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa guddoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay wuxuu yidhi afkeennii gaboobay iyo murtida waa hirgeliseene u gargaadha soomaaligii guuray waa hore e gal baad nooga qaadeen indhihii gibilku saaraa goortaad qorteen kaayagii wadageliilyooni odayaal gurguuranahaya iyo gaban yaroo wiila gabadh iyo gambooleyda iyo gaabisoy habarta laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcirkiiyo mugdigii tuuray iyo go-ina saaraaye awal baanu gooni u lahayn ee garanayo ruugnayu waayeel badani siday xusuusan yihiin ololihii farbarashada ee bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii ay soomaaliya ku tallaabsatay kuna guulaysatay laba heer ayuu lahaa markii hore waxaa lagu bilaabay reer magaalka shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii qalabka siday ayaa loo sheegay saddex bilood gudahood inay farta ku bartaan imtixaanka ka dambayn doona intay u fadhiistaanna ay gudbaan haddii kale ay shaqadooda waayi doonaan sidoo kale dugsiyadii hoose ayaa lagu bilaabay dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ah ayaa faraha loogu fiiqay meelahaasoo barayaalsa buuradahooda iyo dabaashiirtooda wataay ay garab walba ku sugi jireen si kale kuma garatide cid waliba yaan lagaa badin intay istiri ayay qalin iyo buug tabcatay dabadeedna bil waxa aan dhammayn markii farta la baranayay ee haddiiba ay baahday ayaa waxaa soo baxday dhallinyaro u tafaxaydatay inay daba qabato suugaantii soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariyo mooye aan weligeed la qorin taas baa waxay gelgeshay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo allaha u naxariistay la odhan jiray cabdicasiis sheekh ismaaciil sheekh isxaaq cabdicasiis daqarana loo yiqiin wuxuu ahaa hannaanka waxbarasho ee dalka mid muddaba ku soo jiray una warhaya afafka shisheeye ee wax lagu baraayay dhibaatooyinka ay carruurta soomaalidu qabtay markaas buu tiriyey hees uu higaad u bixiyey oo af soomaaliga qudhiisa uu kula hadlaayo isaga oo u hambaliyeynaya tusaayana sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii uu xambaarsanaa loo ururinayo carruurtana loogu habayo waa heestii uu ka bilaabi jiray waa lagu hagranayee afyow hodan inaad tahay waa eray hubaale ee uu ku jiray meeliskii kale ee uu ku lahaa bal taariikhda hubiyo haybsada adduunko afku hilinki weeyaan haybadda iyo sharafkiyo horukaca baraaraha ummadaha u horseedee haa kaalle maantaba sow howlahaagiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiyo dhasha laguma habayo ku higaadimayaan haddaynu isla meeliskaas ka dhagaysanno axmed cali cigaal heesaagii codka macaana ee baryaha ku luuqeeyey laxankana u sameeyey malahayga wax ku jabani ma jiraan barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta waa naga intaas waa inoo toddobaadka dambe iyo heerkii labaad ee ololihii farbarashada far soomaalida ee kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii qarnigii labaatanaad ay soomaaliya ku tallaabsatay